تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
Bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba maalinta jimcaha hadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalusa toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa tamarta is-cusboonaysiisa addaaqatulmutajadida renewabal enerjiga ee dalkeenna uu hodanka ku yahay maxay tahay tamartan halkeese laga dhaliyaa imise noocayay u kala baxdaa inahaas ayaan maanta barnaamijka ku faaqidi doonnaa waxaa nagala qaybgelayaa qaar ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed adinkuna waxaad nagala socotaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo barahan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale صبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaaga tamarta gaar ahaan korontada ayaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay tiirarka horumarka dhaqaale iyo bulsho ee adduunka oo dhan dal walibana inta ay korontadiisu ka raqiisan tahay ayay ku xidhan tahay horumarkiisa maadaama korontadu ay lafdhabar iyo udubdhexaadba u tahay qaybo badan oo shaqooyinka ka mid ah haddii uu dalku yeesho koronto raqiis ah waxaa aad u kordhaya maalgashiga dalkaasi lagu samaynayo waxaana maalin weliba la dahqaadaya mashruucyo ganacsi waxaana imaanayo warshado soo tiigsanaya qiimaha jaban ee korontada dowladaha hore u maray ee xagga dhaqaalaha waxay xoogga saareen sidii dalalkooda looga heli lahaa koronto raqiis ah si uu u bato wax soo saarkooda taa ayaana keentay in afrika ay noqoto suuqyada badeecadaha ee eshiya iyo yurub laga soo dhoofiyo ilaa ay dhacday in waxyaabo badan oo xitaa ay ka mid yihiin wax afrika gudaheeda laga soo saari karo lasoo dhoofiyo sirta guusha dalalkaasi inay helaan koronto raqiis ah waa inay ka faa'iidaysteen tamarta rabbaaniga ah ee aan qiimaha joogin sida cadceedda dabaysha heerkulka folkaanooyinka iyo wixii la mid ah kuwaas oo maanta loogu yeero tamarta is-cusboonaysiisa ee renewabal enerjiga dalkeenna soomaaliya sida laga warqabo waxa uu leeyahay khayraad kala duwan oo nooc waliba leh waxaana ka mid ah macadiinta culus oo u baahan warshado waaweyn sida birta maarta iyo wixii la mid ah sababaha muddada toddobaatanka sano ah loo soo saari la'yahay macadiintan waxaa ka mid ah inuusan dalku marnaba yeelan koronto waafi ah oo ku filan soo saarista macadiintaasi sidaba uu sheegay joolojistaha soomaaliga ah ee brofesor cabdiqaadir abikar xuseen waxay u baahan tahay tamarta korontada middana ciishay toddobaatan sano oo baaris ah waa taas soomaalida ciis- ciishay ahaa tamar aan jirin koronte koronto ayaan jirin waddada keliya ah ee dalka soomaaliya looga heli karo koronto ballaaran oo raqiis ah oo waddanka oo dhan wada gaari karto waa in laga faa'iidaysto tamarta renewbalka ee uu allaha dalkeena ku manaystay haddaba maxay tahay renewbal energy addaaqatulmutajadida tamarta is-cusboonaysiisa waa tamar laga dhalin karo waxyaabo rabbaani ah oo soo saara mar waliba in ka badan inta la isticmaalo tamartan waxaa laga dhalin karaa waxyaabo badan waxaana ugu horreeya cadceedda dabaysha biyaha socda heerkulka dhulka iyo wixii la mid ah tamartan rabbaaniga ah ayaa laga heli karaa meel waliba oo caalamkan ka mid ah haddii meelo qaar laga waayana qaar kale ayaa laga heli karaa tamarta renewabalka ayaa ka wanaagsan tamarta shidaalka laga dhaliyo ee naaftada iyo gaaska ka kooban kuwaasi oo markii la shido hawada ku sii daaya qiiqa loo yaqaano carbon dioxide c o kaasi oo boqolkiiba toddobaatan iyo shan ka ah dikhowga ama wasaqowga hawada geediga cusub ee ay dunidu uga guurayso isticmaalka tamarta ku dhisan noocyada shidaalka ayaa qayb ka ah dadaalada loogu jiro in marka la gaaro sannadda labada kun iyo soddonka boqolkiiba konton hoos loo dhigo kaarboonka hawada lagu sii daayo iyadoo la qorshaynayo in marka la gaaro labada kun iyo kontonka ziro laga dhigo wasaqda hawada lagu sii daynayo xilligaasi oo inta badan dadka adduunka ay isticmaali doonaan tamarta renewbalka wakaaladda tamarta renewbalka ee adduunka ee loo soo gaabiyo irina ayaa sheegtay in marka la gaaro sannadka labada kun iyo kontonka boqolkiiba sagaashan tamarta adduunka laga dhalin doono renewable energy-ga si arrintan loo xaqiijiyo waxay dunidu hoos u dhigaysaa adeegsiga tamarta shidaalka oo weli tamarta adduunka ka ah boqolkiiba toddobaatan waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa sheegtay in boqolkiiba siddeetan bulshada caalamka u dhiganta lix bilyan oo dad ah ay ku nool yihiin dalalka soo dhoofsada shidaalka hase ahaatee waxaa socda sidii arrintaasi hoos loogu dhigi lahaa iyadoona la ysugu soo ururay adeegsiga tamarta renewbalka taasi oo si bilaash ah eebbe u meel waliba u dhigay hadda waxaa si aad ah suuqyada u soo galay gaadiidka elektriga ee korontada ku shaqeeya kuwaasi oo dowladaha yurubiyanka ah ciddii soo iibsata ay siinayso mudnaan gaar ah lagana dhaafayo lacagta kaar baarkinada sidoo kalena laga dhimayo canshuuraha sannadlaha ah tamarta renewbalku ma lahan wax imishonis ah ama uu mito ay hawada ku sii dayso waana tamar la saaxiib ah cimilada khubarada deegaanku waxay sheegayaan in tamarta renewbalka ay fure u tahay wax ka qabashada dhibaatada cimilada ee ay dunidu la daaladhacayso tamarta renewbalka qiime ahaan aad bay uga jaban tahay tamarta kale ee shidaalka laga dhaliyo sababtuna waxay tahay in intii u dhexaysay sannadihii labadii kun iyo tobankii ilaa labadii kun iyo labaatankii uu boqolkiiba siddeetan hoos u dhacay qiimaha lagu iibinayey qalabka loo adeegsado soo saarista tamarta renewbalka taa ayaana qayb ka ah in adeegsigeeda uu bato waxayna abuurtay shaqooyin saddexlaab ka badan inta laga helay tamarta shidaalka marka la gaaro sannadka labada kun iyo soddonka waxaa abuurmaya afar iyo toban malyuun oo shaqooyin ah oo ay dunidu ka helayso adeegsiga tamarta renewbalka hase ahaatee waxaa iyaguna shaqooyinkooda waayi doonaa shan malyuun oo ka shaqayn jiray majaalka soo saarista shidaalka oo ay dunidu ka sii guurayso maadaama la arkay inuu dhibaato ku hayo dadka iyo deegaanka sida laga soo xigtay hay-adda caafimaadka u qaabilsan waxaa loogu yeero qaramada midoobay ee w h o boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka adduunku waxay ku neefsanayaan hawow ka hoosaysa heerkii tayada asalka taa oo khatar ku ah caafimaadkooda iyadoona saddex iyo toban malyuun oo qofood ay sannad waliba u dhintaan isbeddelada cimilada gaar ahaan dikhowga oo ah dhibaato uu aadanuhu gacantiisa ku kasbaday si haddaba dhibaatadaasi looga gudbo duniduna ay u hesho koronto raqiis ah oo dadka oo dhan ay wada awoodaan waxaa loo dhaqaaqay tamarta renewbalka oo laga dhaliyo meelo badan waxaana ka mid ah kow tamarta cadceedda oo loo yaqaano solar energy oo ah tan ugu badan oo laga dhaliyo tamarta renewbalka iyadoona loo adeegsanayo waxyaabaha loo yaqaano solar systemka oo heerkulka cadceedda u beddela tamar mar waliba oo uu sarreeyo heerkulka cadceedda waxaa sare u sii kacaya tamarta laga helo tamarta cadceedda ee solar enerjiga loo yaqaano waxaa laga dhalin karaa koronto loo adeegsan karo wax waliba oo tamarta shidaalka ay qaban jirtay waxaana lagu kicin karaa warshadaha waaweyn iyo warshadaha culus qiimaha qalabka soo saara tamarta cadceedda ayaa aad hoos ugu dhacay tobankii sanno ee lasoo dhaafay taasoo ka dhigaysa tamarta cadceedda mid la awoodi karo oo inta badan aan qaali ahayn soolarada cadceedda ayaa la isticmaali karaa muddo soddon sannadood ah sida ay sheegeen sharikadaha soo saara darajooyinka korontada ay soo saaraanna waxay ku xidhan tahay hadba heerka lambarkiisa waxaana aad u sii kordhaya maalgashiga ay dunida ku samaynayso solar enerjiga sannadkii labadii kun labiyo labaatankii waxay dunida sistamkan ku maalgashatay adduun lacageed oo gaaraya sagaashan bilyan oo dollar waxaana la saadaalinayaa in sannadaha soo socda maalgashiga ay dunida ku samayn doonto mashruucani uu gaari doono laba boqol shan iyo toban bilyan oo dollara dalal badan ayaa xoogga saaraya sidii ay in badan uga faa'iidaysan lahaayeen tamarta qorraxda sida laga soo xigtay machadka tamarta adduunka ee energy institute shiinaha ayaa ah dalka koowaad ee tamarta ugu badan ka dhalinaya cadceedda wuxuuna sannadkii soo saaraa in ka badan lix boqol iyo sagaal gagawayd waxaana xusid mudan in halkii gagawayd uu dhigmo kun megawayd halkii megawaydna uu dhigmo kun kilowaad dalka labaad waa maraykanka oo sannadkii soo saara in ka badan boqol soddon iyo sagaal gagawayd hase ahaatee dalka tamarta cadceedda ay u tahay midda koowaad iyo tan ugu badan ee uu isticmaalo waa dalka baraaziil maadaama dad ahaan baraaziil ay ka yar tahay maraykanka iyo shiinaha waxay iyaduna sannadkii soo saartaa koronto gaaraysa soddon iyo toddoba dhibic afar boqol sagaal iyo sagaashan gagawayd dalalka eshiya iyo kuwa dhaca baasifiga ayaa ah dalalka sida wacan uga faa'iidaystay tamarta cadceedda qaaradda afrika oo ah tan ugu kulul qaaradaha caalamka ayaa haddana sidii la rabay aan uga faa'iidaysan heerkulkaasi in ka badan lix boqol oo malyuun oo afrikaan ah ayaa la dala dhacaya koronto la'aan iyo mugdi dalka south africa ayaa ah dalka sida wanaagsan uga faa'iidaystay ilayska qorraxda wuxuuna sannadkii solar enerjiga ka soo saaraa koronto gaaraysa lix kun saddex boqol lix iyo labaatan megawayd masar ayaana ku soo xigta oo sannadkii iyaduna solar systemka ka soo saarta kun toddoba boqol afar iyo labaatan megawayd sida laga soo xigtay wakaaladda tamarta renewbalka ee irina soomaaliya oo ah dalka ay ugu soo horbaxdo cadceedda afrika oo idil waxay ka mid tahay dalalka haysta heerkul aad u fiican oo qorraxda ka imaanaya waana dal ka mid ah saddex iyo tobanka dal ee caalamka ee uu maro dhulbaraha kuwaasi oo diirimaadkoodu sarreeyo toddobo ka mid ah dalalkan waxay dhacaan qaaradda afrika xariiqda dhulbaraha ayaa boqolkiiba toddobaatan iyo siddeed dhibici toddoba waxay martaa gudaha badda halka inta hartay oo ah boqolkiiba koob iyo labaatan dhibici saddexna ay marto dhulka yaabiska ah qaaradaha ay martana waa afrika iyo latin amerika iyo qayb yar oo ka mid ah austraaliya dadka soomaaliyeed waxay goor hore bilaabeen maalgashiga solar enerjiga inkastoo markii hore lagu bilaabay qaab kelikeli ah haddana goor dambe ayay shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta iyo kuwa korontaduba ay bilaabeen ka faa'iidaysiga cadceedda oo si joogta ah looga heli karo soomaaliya laba-iyo tobanka bilood ee sannadka sharikadaha korontada ee magaalooyinka waaweyn ee dalka sida hargeysa iyo xamar ayaa bilaabay inay maalgashtaan solar enerjiga boqolkiiba labaatan korontada laga isticmaalo magaalada muqdisho ayaa hadda waxaa laga soo saaraa tamarta cadceedda iyadoona sharikadaha qaarkood ay beero solar ah ka samaysteen duleedyada magaalada muqdisho waxayna taasi horseeday in qiimaha korontada uu aad hoos ugu dhaco marka loo barbardhigo sharikadaha isticmaala shidaalka halkii kilowaad oo koronto ahna sharikadaha isticmaala solar enerjiga waxay ka dhigeen dhibic koob iyo afartan ama koob iyo afartan sinti kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho shirkadaha bixiya adeega korontada ayaa iyagoo tixgelinaya cabashada bulshada islamarkaasna ka fakeraya horumarinta danta guud iyo dhaqaalaha dalka ayay isla garteen in ay qiimo dhibis u sameeyaan bulshada gobolka banaadir waxayna shirkaduhu isla go-aamiyeen in qiimaha korontada laga dhimo cent ama shan centi halkii kilowaad lagana dhigo afartan iyo kow centi kilowaadkii halkii uu horey uga ahaa afartan lix centi halkii kilowaad sharikadaha korontada ee magaalada muqdisho waxay sheegeen in mustaqbalka dhow korontada ay iibin doonaan ay ka dhalin doonaan solar enerjiga taasi oo macaamiishoodu ay ku heli doonaan qiime aad u jabana maanta halkan waxaan ku qabannay laba mashruuc oo mid yahay furitaan mashruuc cusub oo soolara oo ah iyo dhagaxdhig mashruuc cusub oo ah megawaat oo soolara mashruuca maanta aan furnay ee aan ku biirinay ama ku darnay sistamka waa megawaat oo ku darsanaya mashruucii hore ee soolarka ahaa ee shaqaynayey oo ahaa megawaat taasoo tootalka soolarka maanta shaqaynaya uu yahay soddon iyo saddex megawaat oo soolara oo maanta magaaladu muqdisho ay isticmaalayso mashruuca maanta aan dhagax dhignay oo ah afar iyo toban megawado soolara wuxuu hordhac u yahay mashruuc ka kooban soddon iyo sagaal megawaad oo soolara iyo labaatan megawaad awar oo beteri ah oo ansixinay bilowgii sanadkan qaybta dhiman oo ah shan iyo labaatan megawaad soolara iyo beteriga la socdaa oo hadda degaya iyaguna waxay ku biiri doonaan sistamka insha allahu tootarka soolarka ee noo shaqayn doonaa bisha may megawad oo soolara mahaddaas ilaahay subxaana wa tacaala baa iskale shirkaddu waxay u jeensatay inay ka faa'iidaysato tamarta cadceedda ee soolarka taas ood arkaysaan hadda inay wax weyn qabatay sannadaha soo socdana ay wax weyn qaban doonto mashruuca soolarka ee aan rabno inaan fulino sannadaha soo socdaa waxaan rajaynaynaa inaan fulino boqol iyo konton megawaad oo soolar oo cusub oaan ka fulin doono koonfurta magaalada muqdisho biidnillahi tacaala kariim maxaan u fulinaynaa mashaariicdan soolarka ah waad ogtihiin korontadu inay qaali tahay lafdhabarta dalka iyo dadkana iyo ummadda iyo horumarkana ay tahay korontadu arrintaas qaalinimadaas oo ay sababtay mashaakilaadka iyo dhibaatooyinka ka jira adduunka iyo isbedelada ku imaanaya adduunka si aan taa uga gaashaamanno waxaan u wareegnay inaan ka faa'iidaysanno tamarta cadceedda waxaana rajaynaynaa oo ugu bishaaraynaynaa macaamiishayada sannadaha soo socda ee dhammaadkiisa ama laga bilaabo inaan samayn doono qiimo dhimis garaajoli ah waxaan la qiimo noqonaynaa ama wuxuun ka hoosayn doonnaa waddamada deriska ah sida kenya oo kale insha allah taasoo noqon doonta kacaanka cusub ee isbeddelka dalka iyo horumarkiisa oo ay imaan doonaan warshado badan oo ay imaan doonaan horumar badan oo dadka ganacsigooda ku soo kordha insha allahu iyo isbeddel weyn oo ku yimaada insha allahu dhaqaalaha dalka iyo dadka bii'ada wax weyn ka qaban doona biidnillahi tacaala kariim maadaama aan sool ka wareegnay oo aan rabno inaan dhinno fuyuulka iyo wixii la xiriira oo wasakhayn kara hawada waxna u dhibi karaa sharikadda teknolojiyadda ee hawaawi oo shiinaha laga leeyahay oo adeegyada ay soo saarto ay qayb ka tahay solar systemka ayaa sannadkii labadii kun labayo labaatankii waxay xafiisyo ka furatay qaybo ka mid ah dalka soomaaliya taasi oo sare u qaaday adeegsiga qalabkan ee magaalooyinka soomaalida haddaba dadka ku dhaqan gobollada sidee bay uga faa'iidaysan karaan tamarta qorraxda waxaan su'aashaasi weydiinay aqoonyahan ashkir sheekh axmed soomaaliya waa mid ka mid ah dalalka ugu kulul guud ahaan caalamka sababtana waa in waddanka uu ka mid yahay dalalka istiwaa'iga inkastoo mararka qaar la dhaho shibhul istiwaa'iga ayuu ka mid yahay fallaaraha qorraxda si wanaagsan ayuu u helaa dalkan soomaaliya labaya tobanka bilood ee sannadka hase yeeshee waa khayraad dayacan oo aan laga faa'iidaysan dhan kastaba xagga wax soo saarka beeraha iyo tamar ahaanba iyadoo maanta dalal soomaaliya aad uga qabow ay bilaabeen inay dhoofiyaan oo ay iibgeeyaan tamarta ay ka dhaliyaan cadceedda annagana haddaan soomaali nahayna waxaan kulaylan kama dheefno haddaan nahay soomaaliya wax ma qabsanno allahna wuxuu noogu deeqay khayraad meel waliba uu noo dhigay caqligana kama shaqaysiinno oo isma weydiinno seen uga faa'iidaysanna laysma weydiiyo waxaad arkaysaa gudaha soomaaliya magaalooyin badan oo xilliga kulaylu ay soo bilowdaan laga guuraayo oo la leeyahay waa xagay bixi lacagtaas tirada badan ee lagu safraayo ee lagu guuraayo haddana lagu soo laabanaayo haddii la uruuriyo oo laysu geeyo dhowr sano oo meel la dhigo oo solar systemka lagu maalgeliyo guri weliba ayaa mukayf la gelin karaa magaalooyinka laga barakacayana looga maarmi karaa magaalooyinka xeebaha ee dhaca gobollada waqooyi heer kulku wuxuu gaaraa mu dhaafaa afartan digri in laga cararo oo meelo kale la aada maahine mana jiro caqli kale oo shaqeeya heerkulka qorraxda siyaabo badan ayaan uga faa'iidaysan karnaa waxaana ka mid ah kow waxaan uga maarmi karnaa adeegsiga shidaalka haddii solar system si wacan loo maalgeliyo wuxuuna bedeli karaa tamarta shidaalka taasna hadda way socotaa oo shirkadaha korontada badankoodna way ku baraarugeen labo si gaargaar ahna waxaa looga faa'iidaysan karaa in qof waliba gurigiisa uu adeegsado solar systemka tamarta uga baxaysana waxay ku xidhan tahay kolba qofku intuu maal gashado asugu wuxuuna ku isticmaali karaa waxyaaba badan sida tiifiyada tallaajadaha feerooyinka ama kaawiyada khasaaladaha dharka ama kuwa maacuunta mukayfyada iyo foornooyinka dijitaalka saddex dhanka miyiga waxaa loo isticmaali karaa ee, soo saarista ceelasha biyaha iyo waraabka beeraha hadda inta badan gobollada soomaaliya mar hore ayay dadku fahmeen intaas iyo in ka badanba waanu isticmaali karnaa solar systemka tamarta labaad ee renewbalka ee sida aadkaha loo isticmaalo islamar ahaantaana aan maanta barnaamijka ku soo qaadan doono waa tamarta laga dhaliyo dabaysha daaqada dabaysha waxaa laga sameeyaa socodkeeda iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadda casriga ah dabaysha ayaa loo dhigaa marwaxado kala duwan habsamaysanka iyo xajmigooda waxaana ugu caansan torobiinada loo yaqaano weyn torobiin aaladii ugu horreysay ee ku shaqaysa dabaysha oo la soo saaray qarnigii koowaad ee milaadiga waxaa adeegsaday iqriiqiyiinta oo ahaa xadaarad hore oo ka jirtay dhulka hadda griiga loo yaqaano taasi oo dalal badan maamuli jirtay kadibna dowladdii bershiyanka ayaa iyaduna adeegsatay dabaysha oo biyo ku gaarsiisay dhulbeereedka wixii intaasii ka dambeeyey waxaa soo badanayey sidii loo casriyeyn lahaa ka faa'iidaysiga dabaysha maalin baheer ayay joogtay ilaa markii dambe la soo saaray marwaxado jooggoodu sarreeyo oo gaaraya ilaa laba boqol iyo konton mitir siday haddaba u shaqeeyaan marwaxadahani waxay ka kooban tahay dhowr nooc waxaana ka mid ah burjiga saddexda garab ee aadka u dhaadheer madaxa ay ku fadhiyaan garbahaasi sanduuqa ay ku jiraan diinimooyinka tamarta dhaliya iyo wiin sensorka oo ah aaladda qalabkani u sahlaysa in mar waliba uu marwaxadda la raaco dhanka ay dabayshu ka imaanayso si shaqadu ay u noqoto mid xilli waliba socota adeegsiga dabaysha ee dalalka hore u maray ayaa aad u kordhay sannadihii dambe waxaana la arkayaa magaalooyinka xeebaha saaran iyo kuwa jooggoodu sarreeyo oo ku soo badanaya marwaxadaha turbiinada loo yaqaano taana waxay keentay in tamarta laga dhaliyo dabaysha ay tamarta adduunku ka noqoto boqolkiiba toddoba dhibic shan oo ah lambar aad u badan marka loo barbardhigo halkii laga joogay adeegsiga dabaysha toban sanno ka hor waddanka shiinaha ayaa ah waddanka dabaysha ka soo saara tamarta ugu badan adduunka wuxuuna sannadkii ka soo saaraa laba boqol siddeetan iyo siddeed dhibic soddon iyo laba gegawayd maraykanka ayaana ah waddanka labaad ee korontada ugu badan ka dhaliya dabaysha wuxuuna sannadkii isna soo saaraa koronto dabayl laga dhaliyey oo gaaraysa boqol labiyo labaatan dhibic labiyo soddon gegawayd madaxweynihii hore ee maraykanka joe baiden ayaa sheegay in hiigsiga dalkiisa ay ka mid yihiin in mawjadaha dabaysha ee badda ay ka soo saaraan soddon gegawayd oo koronto dheeraad ah taasi oo qaybka ah ayuu yidhi qorshaha washington ay hawada uga sifaynayso carbon dioxide-ka afrika marka la joogo waddanka koowaad ee sida wanaagsan uga faa'iidaystay xagga tamarta dabaysha afrika marka la joogo waddanka koowaad ee sida wanaagsan uga faa'iidaystay tamarta dabaysha waa masar oo sannadkii soo saarta afartan iyo siddeed dhibic toddoba gegawayd sida bishii juun ee sannadkii hore ee laba kun afar iyo labaatan ay sheegtay hay-adda cilmi baarista ee global energy monitor haddaba dalkeenna soomaaliya ma leeyahay dabayl haddii uu leeyahayse ma gaarsiisan tahay heerkii laga rabay in tamar looga dhaliyo waxaan su'aashaasi mar kale weydiinay aqoon-yahan ashkar sheekh axmed soomaaliya dabayl way leedahay wayna gaarsiisan tahay ama way ka badan tahay intii laga rabay in tamar laga dhaliyo deegaanada soomaaliya ugu dabaysha yar waa deegaanada dhaca koonfurta dhulbaraha dabaysha halkaasi ka dhacaysa ayaaba ka badan inta loo baahan yahay in tamar laga dhaliyo oo tamarta waxaa uun laga dhalin karaa un dabaysha xawaaraheedu gaaro ilaa shan mitir bersekan dhulka waqooyiga ka ah dhulbaraha ahna dhulka ugu badan soomaaliya maadaama dhulbaruhu uu ku aadan yahay baarsanguuni oo ku dhow magaalada kismaayo laakiin dhulka soomaaliyeed inta dhulbaraha waqooyiga ka ah ayaa ka badan lagana soo saari karaa kulamaa dhanka waqooyiga aad sii aaddo waxaa sii badanayo xawaaraha dabaysha muqdisho oo ka mid ah meelaha ugu dabaysha yar marka loo eego dhulka iyada waqooyiga ka xiga waxay xawaaraha dabayshu ay gaaraysaa toban mitir bersekan gobollada kale ee ka soo bilaabanaya shabeellada dhexe ilaa ku tagto ee gobolka owdal kulama aad waqooyi u sii aaddo waxaad helaysaa dabaylka xawaaro badan tii hore waxyaabaha rabbaaniga ah ee korontada laga dhaliyo keliya kuma koobna cadceedda iyo dabaysha hase ahaatee waxaa jiro kuwo kale oo ay ka mid yihiin heerkulka ama diirimaadka dhulka oo dalkeena soomaaliya laga heli karo qaybo badan haddaba muxuu yahay diirimaadka dhulka sideese tamar ahaan looga faa'iidaysan karaa waase kuwee gobollada laga heli karo ee dalkeenna soomaaliya diirimaadka dhulka way leedahay gaar ahaan gobollada waqooyi sababtuna sidaan la soconno afrika waxaa ka socdo dhaqdhaqaaq culus oo ku saabsiisan asafaaxi atigtoniya qaaradda afrika ayaa laba u qaybsamaysa bad ayaana soo kala dhexgelaysa oo hadda dildilaac waaweyn ayaa laga arkay meelo badan oo qaaradda ah gaar ahaan kenya khubarada jiyolojiyiinta ama culuumul ardi waxay sheegeen in dildilaacaasi uu dhulka hoose ka socdo oo uu isku xidhan yahayna laga bilaabo xeebaha gacanka cadmeed iyo badda cas kuna tegaayo ilaa badweynta atlantiga wuxuu ka soo bilaabanayaa eritereya iyo jabuuti wuxuu sii marayaa ethoobiya kenya ilaa south africa ayuuna ku dhammaanayaa marka kala go'aas ayaa wuxuu sababayaa cadaadis cadaadiskaas ayaana waxaa ka dhalanayo heerkul dhulka sare ayuuna imaanayaa gobollada dhulka soomaaliya ee hadda arrimahaas laga arkayna waxaa ka mid a gobolka bari sanaag iyo waqooyi galbeed oo la wada garanaayo isha biya kulule oo boosaaso u jirta toban iyo laba kilomitir biyahaas kulul waxaa sidoo kaleeto laga helay magaalooyinka ceelaayo iyo laasqoray ee gobolka sanaag waxaa sidoo kaleeto laga helay eeriyada magaalada berbera diirimaadkaas ayaa laga faa'iidaysan karaa waddan dhan oo caalamka ka tirsan oo la yidhaahdo aislandi ayaa koronto ka dhaliya diirimaadka dhulka sidoo kaleeto jabuuti ayaa la mid ah oo hadda waxay ka faa'iidaysataa heerkulka dhulka oo koronto ay ka dhaliyaan heerkulkaasi taana waxay keentay in korontadii jabuuti ee qaaliga ahayd hadda qiimo hoose lagu helaayo khayraadka waddankayna dihan oo meel waliba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo dhigay inaan ka faa'iidaysanno ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo qadaro soomaalidana allaha tuso waddankeeda khayraadka ku jira
guud ahaan toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب